Silanyar ayaa ciriiriga wadooyinka magaalada Garowe iyo dowlada hoose iyo waxda baawurta degmada iyo waliba Yohasaarena nidaamka la keeraya lahaya ciriiriga iyo shililka dhiyawa iyadoo wadooyinka lan sameeya boosteeja si gaare lanka astaya bajaajleyda dadka aan ka hagaagana guddiga gaadiidka iyo dowlada hoose ee degmada Garowe oo shirjarayda ku qobadiya gudaha magaalada Garowe iyo faahfaahin kubiya nidaamka lanka talagalay in la keeraya ciriiriga magaalada iyo shirarka iyo jeysida ayanga bajaajdeeda islamarkaana la baahanye in la raaca guddiga waliba sidoo kale bajaajleyda uusan ka baaqa in iyo isku diiwaan geliyana si lansiya warqado lanka talagalaya in iyo karahanga habraacyada lanka talagalaya in wadooyinka kamaranga si iyo meelilonku saara dhibaatooyinka ku jara wadooyinka maanta insha allah halkan waxaa isugu nimid meelihii hore oo loo qoondeeyey bajaajleyda oo astaanka ahaa in calaamad loogu xiro waa aragta calaamadda iga koraysa waa astaanka guureeye ee bajaajta waxaa jira meelo kale oo loo surayo astaama ah waxaana rabaa dhammaan bajaajleydu inay iska diiwaangeliyaan xafiiska gaadiidka dowladda hoose haddii lahaydmo si ay u hagaagto waxaa la rabaa in lala shaqeeyo dhallinyarada dowladda hoose oo ka shaqaynaysa baakinnada iyo taraafikada haddii ilaahay idan ka dhigo waxaan isku ognahay bajaaj walba astaankeeda keliya ayay istaagi ka dhaa meel kale ma istaagi ka dhaho waxaannu marka idiin sheegaynaa bulshada ku shaqaysatay gaadiidka bajaajta nidaamkaasu nadaamkii magaaladu inayna kaga nabadgeli lahayd innaguna ku kala nabadgeli lahayn gobollada iyo degmooyinka gaadiidkuna kaga furan yahay inaynu kaga nabadgeli lahayn weeye nadaamkaa ha loo hoggaansamo nadaamkaa loo hoggaansamo nadaamkaa ciddii aan u hoggaansamin wixii ganaaxa oo ku soo baxa annaga guddigii baanu hayay nugu eedayn intaasaannu idiin sheegaynaa waa in nadaamkaa loo hoggaansamaa booseejooyinka la galaa booseejooyinka laga baxaa sistamka ay degmadu inoo soo jeedisay oo ah in gaadiidku degmada iska deewaangeliyo in la qaato laysan in warqad aqoonsiya ooaynu kaga duwannahay dadka degmooyinka ka soo gelaya in la qaatana waa in loo hoggaansamaa waxaa haddaba loo rabaa inay u hoggaansamaaneen shaqada iyo astaamaha si suuqu u helo firaaqo wadooyinka meesha laga bixi lahaa astaamaha loo sameeyey ay u galaan ka faylaan nidaamka halkaa ka ilaaliyaan aan waddo damba la xilin hadda wataa waddada xagga waa ka xidhanta xaggana waa ka xidhanta labada dhamba waxaana loo doonayaa in loo sameeyo nin kasta oo darawala nidaamkii uu ku shaqayn lahaa la diiwaan gelinayo qaabkii uu ku shaqayn lahaa warqadda ku shaqayn lahaa iyo laysanka ku qaadan lahaa giddi lagu shaqaynaayo oo loo samaynayo dib dambana laysaga soo dhexyaacayn oo nin damba aysan iyadoo isku dhexyaac lagu shaqaynayn qaabkaasaa loo shaqaynayaa waxaana astaamada loo sameeyey astaamuhu astaamooyin badan ilaa sagaal meelood baa laga baxayaa injida oo loo kala baxbaxayo guureeye ilaa iyo meesha la yidhaahdo waddada islaan maxamed shaariqo ilaa iyo soddonka washington ilaa iyo injida buuraha ilaa injida hadaal ilaa injida meesha la yidhaahdo cabduun ilaa injida intaas oo dhan mid walba astaanka calaamadda aan ku hayo mid walba magaceeda baa lagu qorayaa waxaan rabnaa inaaintaa u hogaansataan waddada aynu ku helno jaamku yarayno bi'el magaalada waxaa uu ah bahalaha aan gacanta ku hayo bajaajta aniguna aan guddoomiyaheedabaa bi'el oo ah